فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawa oo axad ah waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo caawo weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo dagaallo culus oo maanta mujaahidiinta iyo askarta dowladda ku dhex maray deegaan dhacaduleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay badbaadinta hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed shirka shiiqa oo ah mid xasaasi ah ayaad isagoo dhammaystiran ku dhegaysan doontaan barnaamijka maxaa ka soo baxay shirkii muqdisho ay ku yeesheen wadaaddo shilimaad yar ku iibsaday diintooda iyo culimmo u ekayaal lagu buuxsaday shirka falanqayn xiise leh oo arrimaha shirka ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa toddobada bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna siddeed iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee milaadiga ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay caawo weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalada iyo meelo ka baxsan maadaama xilli habeen ay tahay ma ynan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaanka dhagaxyo weyn oo dhacaduleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dagaalkaasi uu u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda waxaa ku dhintay shan askari dhaawucuna waa laba askari geeska kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada sigaleer iyo cadayga ee duleedka magaalada kismaayo waa tahay qayba hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa qabtay shir jaraa'id oo xasaasi ah kaas oo looga hadlay badbaadinta hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ku soo dhowaada shirka jaraa'id oo dhammaystiran إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط aayadaha aan soo sheegnay midda koowaad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa in kuwa gaalada ah aysan dagaalka naga joojinaynin ilaa ay diinta islaamka naga celiyaan oo aan gaalo sidoodoo kale ah aanu noqonno aayadda labaadna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa in gaaladu wax ay noo dhowrayaan oo ay noo dhaafayaan aysan jirinin aayadda saddexaadna waxay noo tilmaamaysaa in gaalada wanaaggeenna ay dhibsanayaan dhibaatadeennana ay ku farxayaan qof allah subxaanahu wa tacaalaa ka run badan oo gaalo iyo waxa ay tahay nooga warrami lahaydna ma jirto qaala allahu tabaaraka wa tacaala waman asdaqu min allaahi xadiida wa qaala ayda waman asdaqu min allaahi qiila markii aannu waaqiciga maantay dunida ka jira u fiirsanana aayadahaas waxa ay tilmaamayaan iyagoo xaqiiq ah ayay qof walba u muuqanayaan mana jirto cid inkiri karta colaadda iyo cadaawadda ay gaaladu islaamka iyo muslimiinta ay u muujisatay meel walba oo ay joogaanba markii aannu u soo laabanno dalkan aan leennahay ee soomaaliya iyo guud ahaan mandiqaddan aannu ku noolnahay ee bariga afrika dagaalka iyo ragardaamada gaaladu waa mid qarniyo badan soo jiitamayey muddo laga joogo hadda shan boqol oo sano ka badan ayuu imaamkii weynaa ee axmed gurey gaalo kula dagaalamay mandiqaddan wixii isaga ka dambeeyena hadba calanka tawxiidka waxaa kor u hayey oo gaalada la jihaadayay hoggaamiyaashii islaamka ee xilliyadaas jiray ilaa laga soo gaaro sayid moxamed cabdulla xasan raxmatullah caleyh oo hadda boqol iyo dheeraad sano laga joogo markii uu sariibiyiinta iyo murtadiinta jihaadka la galay annaguna haddii aannu nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan imtidaad u nahay aabbayaasheennaas naftooda iyo maalkooda u horay sida ay dadkan iyo dalkan uga difaaci lahaayeen kufaarta horarka ah ee caddaan iyo madowba isugu jirta waxaan la dagaalamaynaa isla cadowgii ay la dagaalamayeen waxaan ku dagaalamaynaa isla diintii ay ku dagaalamayeen waxaannu doonaynaa isla wixii ay doonayeen oo ah in kelimadda allah subxaanahu wa tacaala ay kor ahaato kelimadda gaaladuna ay hoos ahaato dhanka kale dagaalka uu cadowgu ku hayo ummaddan soomaaliyeed ee muslimka ah maalinba heer ayuu soo marayay dhagaro iyo hagardaamooyin hor leh buu la imaanayey weji iyo muuqaallo cusubna wuu yeelanayay intabana allah subxaanahu wa tacaala keligii baa fashilinayey kadibna ragga mujaahidiinta ah oo har iyo habeenba u taagan badbaadada ummaddaas soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa fashilinayey waxaa ugu dambeeyey hagardaamooyinka ay hadda ku howlgalayaan ee ay ku sheegeen inay saddex weji leedahay mid ciidan mid dhaqaale iyo mid fikir waa xeelado ay horay ugu soo tijaabiyeen dalal badan oo caalamka islaamka ka mid ah badankoodna ay ku soo fashilmeen hubaalna ay tahay inay halkanna ku fashilmi doonaan in sha allahu tabaaraka wa tacaala maantay oo aannu hadlayno cadowgu wuxuu ku jabay duulaankii ciidan ee uu soo qaaday wuxuu waayey saraakiil badan oo muhiim u ahaa wuxuuna ku soo koomay dhul bannaan oo uu ku soo ordo iyadoo ay diyaaradaha maraykanka iyo turkigu kor ka ilaalinayaan sidaas oo ay tahayna maalin walba waxay mujaahidiintu u dhacaan xeryaha ay cadowgu degaan halkaasna waxay ku laayaan askarta iyo saraakiisha riddada ah waxayna ka soo qaniimaystaan hubka iyo saanadda ay saliibiyiintu soo siiyeen horay ayaa loo yidhi diyaaradi dal ma qabsato cadowgu wuxuu kaloo ku jabay furinta dhanka fikirka ah ee uu dagaalkeeda iclaamsaday wax kale iska daaye wuxuu awoodi waayey inuu ummadda soomaaliyeed ku qanciyo in dowladdu islaam tahay oo aysan riddo ahayn waxay ilaa iyo hadda ka jawaabi layihiin labiyo tobankii xalqo ee saa'a maa yaxkumuun ee ay mujaahidiintu ku caddeeyeen gaalnimada dowladda riddada ah dhagga dastuurkooda gaalnimada ku dhisan xeerarka maxkamadahooda iyo gaalnimada looga dhaqmo iyo xeerarka iyo qawaaniinta gaalada caalamiga ah dejisatay ee ay iyaguna aqbaleen kuna dhaqmaan kuwaas oo ah gaalnimo cad oo cid ay ka qarsoon tahay aysan jirinin silsiladdaas iyada ah oo meel walba laga heli karo iyadoo maqal muuqaal iyo qoraal intaba ah iska dhaaf iyaga murtadiinta ahe xitaa kuwii culummada sheeganayay ee iyaga taageersanaa ayaa ugu dambayn ku qiray in xukuumadda qaybo ka mid ah dastuurkeedu uu gaalnimo yahay xaqiiqdu waxay tahay in aysan jirinin cid diin wax ka taqaana oo awoodda inay ka jawaabto caddaymaha ku xusan silsiladdaas saama yaxkumuun isla markaana difaacdo gaalnimada xukuumaddaas riddada ah ee ku dhacday nawaaqidda cadcad ee aan cidna ka dahsoonayn furinta saddexaad ee ay cadowgu ku dhawaaqeen dagaalkiisa ee ah dhanka dhaqaalaha iyada waa waxa aanu rabno maanta inaannu ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah u caddayno waxa ay tahay iyo halka ay beegsanayso si qof walba uu uga qaato go'aan ku habboon marka laga soo tago marmarsiyaha uu cadowgu samaysanayo ee ah inuu la dagaalamayo wuxuu ku sheegay ilaha dhaqaalaha ee mujaahidiinta xaqiiqdu waxa ay tahay in waxaa loo socdaa aysan ahayn dhaqaale mujaahidiintu leeyihiin balse loo socdo sidii loo dhici lahaa hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan waa qorshay ay saliibiyiinta caalamka gaar ahaan maraykanku uu wax badan ka soo shaqaynayey uuna u diyaarsaday murtadiintii u fulin lahayd hay-adihiisii ka howlgeli lahaa shirkadihii iyo bangiyadii uu hantidaas ku urursan lahaa iyo xeerarkii uu ugu dambayn u adeegsan lahaa si uu hantidaas hal mar ula wareego waxaad og tihiin in maraykanku hanti ummad soomaaliyeed leedahay uu labada kun iyo kowdii xayiray isagoo ku marmarsiyoonayey inay argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirinin tobannaan sano kadib ayuu qirtay in eedayntaasi ay khalad ahayd balse ilaa iyo maanta hantidii iyada ahayd dadkeedii looma soo celinin oo way ka baahan yihiin gaaladii ayaana haysata oo ku intifaacday maanta waxa socda waa isla qorshihii isaga ahaa balse markaan sidii hore ka ballaaran lana doonayo in hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan hal daqiiqa gudaheed lagula wareego meesha uu cadowgu si gaara u beegsanayo waa dhaqaalaha iyo ganacsiga muqdisho oo ah halbowlaha dhaqaalaha waddanka wuxuu cadowgu u samaystay hay-ado iyo xafiisyo saldhigoodu yahay xalane kuwaas oo si toos ah amarka u siiya saraakiisha iyo madaxda riddada waxaa intaas dheer shirkado bangiyo gacansaar la leh hay-adahaas gaalada ah kuwaas oo xogaha dhaqaale ee ganacsatada soomaaliyeed iyo hatida akoonnadooda ugu jirta gaalada si toosa ugu gudbiya waxaan ognahay ganacsato badan oo hantidoodii bangiyadaas u taalay la xayiray ilaa haddana aanan sababta loo sheeginin dhacdooyinka aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah rag ganacsato ah oo akoonnadoodii laga xiray markii ay bankigii weydiiyeenna waxaa la siiyey lambar oo la yidhi waa inaad wacdaan haddii ay waceen waxaa looga yeeray xalane waxaa la kulmay gaalo caddaan ah waxaa la weydiiyey halka ay dhaqaalaha ay ku ganacsadaan ka keeneen tirada lacagta ay haystaan haddii ay akoonno bangiyo kale ku leeyihiin sababta ay ganacsiga ay ku jiraan u doorteen haddii ay shanta salaad masaajidka ku dukadaan waxa ay garka u daysteen dimuqraadiyada waxay ka aaminsan yihiin iyo wixii la mida su-aashu waxay tahay marka maxaa gaal maraykan ah ka quseeya qof ganacsade ah oo soomaali ah oo caasimada dalkiisii ku shaqaysanaya yaa gaalkaas xaq u siiyey inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo waxyaabaha aan diiwaanka gelnay waxaa kale oo ka mid ah dacwadeeduna ayna soo gaartay gabar dhallinyaro ah oo reerkeeda u shaqaysa ayaa bangi ay lacag yar dhigatay u tagtay si ay akoonkeeda wax ugala soo baxdo waxaa loo sheegay in akoonkeedii la xayiray lana doonayo inay tagto xafiis ridadu leedahay oo magaalada ku yaalla markii ay tagtay sargaalkii murtadka ahaa ee xafiiska joogay arrimo aysan diinta iyo dhaqankuba oggolayn ayuu kala hadlay gabadhii kiisaska aanu hayno toban waa ka badan yihiin maalin walbana qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa dadka soomaaliyeed waxaa maantay taagan waxaa ka daran waxa soo socda haddii aanan go'aan umadeed arrintan laga qaadan waxaad og tihiin in baarlamaanka riddadu ansixiyey xeer ay soo diyaariyeen hay-adahaas gaalada ah ee xaalado fadhiya iyo shayaadiinta kale ee ka sii korraysa wuxuu si qayaxan oonan gambasho lahayn u sheegayaa in hantida qofka soomaaliga ah ay dhici karaan oo ay qaado karaan dadkeenna waxaan u sheegaynaa ogaada gaalada waa ka go'an tahay inay dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed afka ku shubtaan wadiiqooyinkii ay u mari lahaayeen iyo murtadiintii ku gacan sii lahayna waa u diyaarsadeen sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa arrimahan soo socda kow dadka ganacsatada ah waxaan u sheegaynaa hantidiina duullaan baa lagu yahay ee ka difaacda cadowga hantidiina inaan lagu qaadan waddooyin aan ahayn kuwa shareecadu idin amartay inaad hantidiinna ku bixisaan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal jaa'a rajulu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala yaa rasuula allah ara'ayta in jaa'a rajulu yuriidu akhda maali قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم أبو هريرة وحو ليه نبي قال إن أيمد وحو كيري رسولك إلهي هدو إيما هذا نربا مالك إنو قاته سين يلا نبي صلى الله عليه وسلم مالك هذا هسكسين وحو هدو إلا دقال لمنا نبي وحو إلا دقال هدو إدلنا wuxuu yidhi shahiid baa tahay haddaan dilana nabigu wuxuu yidhi waa ahlunaar ninkaasi maxaad u malaynaysaan marka hadduu yahay gaal saliibiya waa min baabi owlaa weeye in lala dagaalo ayuu mudan yahay oo xoolehen aanu ka dhacsanno qodobka labaad bangiyada ajnebiga ah ee la sheegay inay murtadiinta u oggolaadeen inay dalkan yimaadaan kuna shaqaystaan waxaannu leennahay xogtiinna waa haynaa iyo waxaad u socotaan dalkan ha isku soo lugoynina shilin ummaddan soomaaliyeed ay leedahay ma qaadanaysaan insha allahu lafihiina ha ku khamaarina qodobka saddexaad bangiyada soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya waxaan leennahay cid idinka yeelaysa ma lahan inaad xogaha dadka muslimiinta ah ee hantidooda idinku aaminay aad gaalada u dhiibtaan adinkoo ku andacoonaya xeerarka caalamiga ah iyo waxaan allah subxaanah wa tacaala oggolayn la idinka yeeli maayo inaad dadka muslimiinta ah ee aad hantidooda ku shaqaysataan aad diintooda naftooda maalkooda iyo cirdigooda gaalada baylaha uga dhigtaan idinkoo maslaxadiinna gaarkaa fiirsanaya laba arrimood idinkaa ikhtiyaar u leh inaad ammaanadii la idiin dhiibtay u ilaalisaan ummadda aadna iltisaamtaan axkaamta shareecada sida aad ballan qaadeen ama aad ummadda hantideeda u celisaan inta aysan gaaladu afka ku shubanin wixii hanti ah ee idinku dhumana adinkaa mas-uuliyaddeeda dusha saaranaya qodobka afaraad dadka ganacsatada ah waxaan leennahay hantida idiin taalla bangiyadu halis bay ku jirtaa waxa aad haysataan waa lambarro uun balse hantidii rasmiga ahayday dad kale gacanta ugu jirtaa feejignaan muujiya ukumihiinnana hal salaad ha ku wada ridinina hanti waa wixii gacantaada kuugu jira ama gacan aaminhii kuu hayso bunuugtina ammaanadoodii way sii yaaraanaysaa oo cadowgii ummadda ayaa gacan ku yeeshay qodobka shanaad ummadda soomaaliyeed waxaan leennahay weligiin waad noolaan jirteen waadna noolaanaysaan insha allahu tacaala irsaaqdiidana allah subxaanahu wa tacaala ayaa qoray oo gaalo iyo murtadiin irsaaqda ma bixin karaan mana goyn karaan difaacda hantidiinna iyo maalkiinna hana u oggolaanina gaalo wadammadoodii dhaqaala la'aan xumi ku haysato inay hantidiinna boobto si ay dhaqaalaheeda sii hoobanaya ugu soo kabtaan ugu dambayn waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daari doonin inaan allah subxaana wa tacaala cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hor tagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleegayo haddii ahaan lahayday midda milateri midda dhaqaale midda dhaqan iyo midda fikirka intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka iyo badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dalalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah way xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay gediga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah subxaanah wa tacaala keliya u sugnaanayso allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna addiinu lilah wayakuuna addiinu lilaahi fain intahaw fain intahaw falaa cudwaana ila cala alظaalimiin وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay isugu yimaadeen wadaaddo diintooda ku iibsaday shilimaad yar iyo kuwo shirka lagu buuxsaday oo culimo u ekayaal ah haddaba shirkaasi maxaa la odhan karaa waa uu xambaarnaa maxaana ka soo baxay arrimahaasi iyo kuwo kale waxaa wadaagay qoyahan cabdulaahi xaaji iyo siyaasiga cabdulaahi cali waxaana hadalka ku horeeyey cabdulaahi cali bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay maxamed daahir furqaan fursadda ayna siiyeen inaan u cadayno wixii meesha ka dhacay oo culamo iskugu sheegay soomaalida inay culimo yihiin laakiin aan culamo ahayna ee ahay niman lasoo kiraystay oo dibadaha ka wada yimid laba shir oo isku fadwada iyo waxa ka soo baxay isku hal wey laakiin wuxuu kani kaga duwanaa haweenkii niman aanu garanayno oo maraykanka lacag ka qaato oo maraykanka aanu individual u naqaano iyo kuwo lacag laga siiyo doodi jira jaadka iyo naago iyo haween intaa unbuu kaga duwan yahay labadii hore ee la qabtay fadwooyinna way ka saareen marka waxaan anigu qabaa in uu shirkani shir fashilan yahay sababtoo culummona waa sheeganayeen dhaqankii culummona meesha kama muuqan shacaartii islaamkana waa ka maqnayd oo meel ay ka yimaadeen oo meesha waa ku jireen oo aanu ku arkay oo ku hayaa nalagu daro xukuumadda ama culummada soomaaliyed nalagu daro marka tooradii shirkaasi shir wuxuu aniga iila muuqday aan aad iyo aad ula yaabay dhaqan culummo iyo dhaqan diin islaam iyo midda soomaalida midna aan shaqo ku lahayn waata cabdulaahi xaaji soo dhowow shirka muqdisho ku soo idlaaday ma la odhan karaa waa shir culimo maxayna tahay sababta ay shirka kaga soo muuqdeen dad aan culimo ahayn bismillah horta waa mahadsantihiin waana in islaama dhammaantiin walaalaha waxa weeyaan soomaalida waxay tidhahdaa waa soco weynaa orada wax layilaha jira ma garatay qofku markuu macnaha soco waa inuu ordaa macquul maana moogtahay marka waxay la tahay ani ra'yigayga waa wax la filaayey laakiin dadka dee kulli culumaa laga dhigay oo macnaha dadaan culumahayna culummo waa laga dhigay magaca culummadana waa la qaatay laakiin muhiimaddu waxay tahay wax culummaah oo macnaha dad macnaha culummaah la yaqaanaah waa uu number scare ay ahaayeen marka waxaan is leeyahay waa waxaa lagu buuxinayay adiga tirada ku buuxi macnaha tirada ku buuxi iska ahayd macnaha marka ma la dhihi karo shir culummo ma la dhihi karo ma garata waa tahay culimmada soomaaliyeed maxay shirka kaga soo qaybgeli waayeen cabdulaahi xaaji waxaan is leeyahay waxaa waxaa loo waxay usoo qaybgeli waayeen dhowr arrimood kow horta ninkii qofkii wax macnaha garashadiisu ay gaarsiisan tahay waxa jirana fahmi karaaho waa dee aqligiisa ka reebaya ninkii kaloo dee isagu inuu meesha imaadan rabay ama macnaha jeclaan lahayna waxaa laga yaabaa baqdin iyo macnaha naftiisa inuu macnaha u baqay marka labadaas arrimood aan isleeyahay ugu waaweyn macnaha dee qofku garashadu qofba inay kula eg tahay marka meeshana waa lasku sawiraa dee ugu sawir waayo waa lasku sawiraaho dee qofku meelna wax kasoo bixin in lagu sawiro dadka qaaraa fahmi karaa macnaha sheekada soo socota dadka qaaraa fahmi karaa dadkaanna waraaqaha horaa loogu qeybshiyo oo dee horaa loogu sheego shirkan in la qabanaayo waxaan xataa la soconnaa oo macnahaan ognahay in dad badan oo culumaa liiska ay ku qornaayeen oo la yidhi waa imaanayaan ayaguna aysa ogeyn oo macnaha xataa culummada meesha lagu qora xataa aysa ogeyn inay shirka in lagu in lagu qoray aysa ogeyn macnaha qaab adiga qandaraas macnaha qaab iska qandaraasa ma garat waata markaan waxaan siinayaa cabdulahi cali dadka culimada lagu sheegay intooda badan dibadda ayay ka yimaadeen maxaad ka sheegi kartaa jiritaanka wararka sheegaya in ragga la isku keenay ay in badan u shaqeeyaan sirdoonka shisheeyaha
maxamed daahir oo nimankaasi magacaas culummada horta la siinayo way iska qaateen intooda badan Eh, halkaana culamo kama aha laakiin waxay culamo u yihiin waa culamaa ulxukaam baa la yidhahdaa dowladaha aan la noolnahay ayaa horta inta badan ay u shaqeeyaan Eh, waxayna ka shaqeeyaan danaha islaamka bay lid marwalba ku yihiin wax islaam ay u qabtaan anugu ma arkin haddii ay niman soomaali ama culimo ka naxay yihiinne waddanka oo xaaladda ku jiro inay inta yimaadaan ay ka hadlaan maanta oo nimankii islaaxa iyo maarata khayr ka shaqeynaya inta u yimaadaan halalaayo ay yidhahdaan marka taasaa horta inaysan culimo ahayn laakiin waa jiri jireen nimankan Eh, culamo suugu meel walba waa jiri jiray weligiis alihiis diinta islaamkana intii ay soo maarata daciifaysana rag noocaasoo lagu shaqaystaa waa jiri jireen marka calal cumuum nimankan niman iska shaqaysta wey halkan markay joogaanne masaajidada way kala leeyihiin oo shaqo iskuma laha Eh, ragga hadda halkaa la iskugu keena waxaan ognahay kuwo badan inay maaragtay masaajidada isku laayeen oo reer hebel iyo qabiilo isku laayeen Eh, waa niman caynkaasa culummana kolley laguma tilmaami karo sidaan hore usoo sheeganaya xilli walba waxaa jira rag lagu geedgoosto oo ay ku adeegtaan gumaystuhu marka nimanka soomaalina ma matalaan halkaa markay joogaan ayagaa xoogsada maraykaana sida inta badan masaajidada nimanka imaamka ka ah iyo mu'adimka labadaas intaanu ka xasuusta lacag bay siiyaan marka awaamiir ay shaqeeyaan ama ay nimankaa fuliyaan ayay ku shaqeeyaan niman soomaali halkan joogto oo dibadda u shaqeeyanama waa niman isku xoogsado Eh, wuxuu yihi wadaadkii macal- sheekhna garanay eh, macalinna garanay aw muxuu yahay waa nin xoogsanaya yiri waa nin karmeed xoogsanaya marka nimankan waa niman iska xoogsanaya meel kastoo ay lacag iyo daruuro ku arkaanna waa aadayaan xamarna hadda waxaa keenay soomaali ay ka naxayaan ma aha Eh, waa niman lacag raadis ama maaragtay ajandahaas lasoo qaatay oo laga soo qaatay dibadda xasan sheikh waxaa idinka siiyaa wey ma garata waad mahadsanta cabdulahi cali aan siiya cabdulaahi xaaji shirka buuq iyo dood ayaa haraysay oo xilliyada qaar gacanta baa la iskula tegayay ka waran dowrka iyo kaalinta suufiyada ay shirkaasi ku lahaayeen haa walaal eh, nimankani eh, sidaad sheegtay horta meesha suufiya meesha qabsaday ayagaa meesha shirka abaabulayey waxyaalaha igu yaab dabraa oo nimanka lagu ehanaysta hortooda ay kusoo cabatamayeen ayagoo niman salafiyiina sheeganaya waxay ahayd wuxuu soo jeediyey in kutubta qur-aanka la gubo in usuula salaasihii iyo cumdatul axkaamkii wax alla oo diinta islaam ku saabsaneed in la gubo ayaa hortooda laga sheegayey innaba yaraatee nin day oo beeniyey jirin nimankaa ihaano u dhiman ma jirto qofka markuu diintiisa ka tago oo sharaftiisa ka tago dee waxyaalaha noocaasoo kaleta xataa damiirkiisa ma gubayaan been baa la sheegay oo beenta la sheegay waxay tahay nimanka meelihii laga saaray waxay yidhaahdeen diin laguma dhigo Eh, waxyaalo kalaa lagu dhigaa marka i- dacaayado noocaasoo kale ah oo xataa qofka adoo cadowgaagu yahay war waxaasi ma jiraan waxaas ay oran lahaayeen yaa bashiir axmed salaad iyo kuwo kale iyo niman kaleto oo meeshii taagnaa oo markoodii hore salafiye ahaa ayaa hortooda lagu ihaaniyey waxaana lagu yiri oo uu yiri ninka la yidhahdo somo nimanka waa inay toobad keenaan manhajkii ay yimaadeenna ay ka noqdaan de koley maja manhaj ay annaga noo haystaan ma garanayno laakiin waxay kuu sheegaysaa cadaawadda ayaga dhexdooda ka taalo mar horena diinta ka tegay nimankaas waa awaareeyey suufi weeye guddigoodna waxay wada qaateen madhabka suufiyada wada qaateen
waayahay cabdulahi xaaji in dowladdu waxa ay sheegtay dhaqaalaha ku baxaya shirka in iyadu ay bixisay ka waran yaa lahaa maalgelinta iyo qabsoomidda shirkaasi
Eh, shirkan maalgelintiisa cidda iskale horta waa la yaqaanaa oo macnaha qofkii aqli leh ama garashadiisu ay gaarsiin tahay waa fahmi karaa Eh, wax yar haddaan dib u noqono waxaan ognahay eh, laba kun iyo afar iyo tobankii saddex iyo tobankii shir inuu qabta xalane oo nimanka hadda meesha jooga bashiir axmed salaad oo madaxa ka yahay ma huba suufiyadu ay ku jiraan laakiin niman uu madax u yahay in in laga qayb geliyey wixii macnaha laga sheegana waa wax duuban oo yaala oo la heli kara maanta horta shirkaanu shirkaasna waxaa baxshay ingiriiska baxshay eh, waagii eh, lacagtii ku baxday shirkaana heer galbeeda baxinaya oo heer galbeedka shirkaan maalgelinaa xasan sheikh marka isagu waa iska magacuun dee macnaha isagu waa dalaal dee macnaha wuxuu dalaal ka yahay dadki lacagta bixinayey iyo dadkii lacagta la siinayo unbuu dalaal ka yahay marka waxaan waa silsilad socoto waaye waxaan u malayahaa dhowr toban sana ka soo wareegtay shirkaas waagii la qabta xalane qodobadii ka soo baxay iyo qodobada hadda ka soo baxana waxay ku kala duwan yihiin oo badan ma jiraan marka shirkaas dhaqaalihiisa xasan sheekh ama asku ha sheegto ama qolo kale ha sheegato laakiin sida saxda ognahay waxa waaye shirkaas reer galbeeda lacagta bixinaya waxay u bixinayaanna waxa weeyaan dagaal ay kula jiraan muslimiinta kula jiraan oo islaamka in lagu baabi'iyo ay rabaan wadadanna dan uma haayaan xasan sheekhna dan uma haayaan marka waa dibcadiyo dibamadoobihii la sheegi jiray waaye cabdullaahi xaaji iyagu waxa ay leeyihiin shirka guul buu ku soo idlaaday oo nabad buu ku dhammaaday dadka shirayna bayaan bay soo saareen ka waran shir guulaystay oo umadeed ma lagu tilmaami karaa maya horta dagaal ku horta shirku dagaal ku furma dagaalna waa ku dhammaaday waraaqahan la qoray iyo waxaan iska dhaaf waxaa maxamaan macno maahan manaha waraaqahan waxaan wax diyaarsanaay oo lasoo ama ama gaalada soo diyaarso reer galbeed soo diyaarshaan ama soomaalida ha diyaarso waxaan waraqaa wax diyaarsan iska ahaayeen laakiin muhiimadda waxaa weeyaan shirkan dagaal ku bilowday oo nimankii meesha la isku keenaa isdagaalay dagaalna waa ku dhammaaday wax macnaha la dhihi karo wax faa'iidaha lagu gaaray iyo wax faa'iidaha kasoo baxay iyo waxba macnaha lasa meel dhiga ma jirto ayagii meesha la isku keenay ayaa nacalad kula nacalad kula tageen marka wax faa'iida ma laha waxba ma soo kordhin wata cabdullaahi cali in soomaalida dhibaato badan baa haysata oo faragelin shisheeye ay ugu weyn tahay maxay u soo hadal qaadi waayeen dilalka barakicinta iyo boobka hanti ee ummaddu wajahayso kana imaanaya shisheeya wallaahi walaal dee marka horeba looguma talagelin howlaha hadda aad ka hadashay oo soomaalida dhibaatada haysata in looga hadla in dhibaato lasii geliya ayaa shirkan markiisu horeba asalkiisu u ahaa marka lasoo ammaamudayna waxay ahayd beelo nabadgelyo u fadhiya iyo deegaano nabadgelyo u fadhiya in lagu qaxiyo dad badan oo masaakiin oo soomaaliyana culimo inta laskaga dhigo loo xalaalaya dadka ladigooda iyo hantidooda horta intaasu ajanta ahaa annagoo aanu ognahay in waddanka ethoobiyan uu ku jiro marka in maanta ajandahaas laga hadlo oo niman islaaxa beennaas ka shaqaynayo oo degan oo islaama oo soomaaliya oo madhabka shaafici hayso in la yidhaahdo waa khawaarij oo waa takfiiri in la yidhaahdo waad garan kartaa xajmiga uu shirka xambaarsan yahay marka waxaan maalin dhaweed la socday gabar meelahan ka timid oo baarlamaanku sheega soomaalida ku jirto inay u doodeysay in maaragtay dadkan qoomuluudka la ansixiyo marka ninka culummada oo salafiga sheeganaya oo nebi maxamed kitaabkiisa inuu taabacsan yahay sheeganaya oo koofiyadda lagu soo camcamiyey oo arrintaa ka hadli waayey foolxumadeeda muxuu marka soomaali u keeni karaa ayaa horta in laisku diiy mudan mooye nimankana niman soomaalina shaqo u leh ama soomaali jacaylkeed kaaya ama ka naxaya ma aha waddankii waa kala gogo-an yahay maamul goboleedaha qaar u goostay waa la socotaa hadda dhibaatada ka taagan somaliland dhexdeeda laascaanood in dadka isku leynayo in waxyaalaha noocaasay ka hadlaan amxaara ilaalinayso ayago korka ilaalinayso soomaaliya ma ilaaliyo inay maanta ka hadlaan ay dhahaan dad kale oo soomaaliya fikirkooda dhiibtay baan dilayna inay dhahaan marka baanziin unbay waxay kusii darayaan dabki shidnaa waana arrin aad looga naxo mana lagu tilmaami kara niman culamaa anigu kulleysaan u arka fikirkayga waayahay su-aashan si isku mid ah ayaan jeclahay inaan labadiinaba idinku weydiiyo cabdullaahi xaaji ayaana ku hormarayaa waan filayaa in aad la socotay shirkii ay isugu yimaadeen culimmada rabbaaniyiinta soomaaliya kaas iyo kan ka waran maxaa farqi ah oo u dhexeeya ama ay ku kala duwan yihiin
shirkii wadaadadu qabteen dee dad muctarif oo la yaqaano soomaaliyo wadaadaaho calaa aqali islaamnimo iyo soomaalinimo ay ku jirtaa ka hadlay oo macnaha meesha isku imaado fikirkooda aqligooda iyo garashadooda iskugu keeno oo macnaha soo bandhig maskaxdoodana xor tahay aqligoodana xor yahay dadkan laakiin waa waa dhinaca kale macnaha waxaan arkaya hadda qoraallada lasoo saaro oo kale cunuga dugsi hoose xataa macnaha waxuu qoraa xataa maahan cunuga maha dugsi hoose dhigtaa xataa waxay qoraan maahan waxaa lasoo qoray cabdullaahi cali dhankaada jawaabta waxyaalaha ay ku kala duwanaayeen waxaa anigu malaynayaa nimankaasi niman diyaarsan oo qorigooda wato inay dagaalman rabo oo diintii xambaarsan bayaan kuwaanne niman maaragtay qarbigaas ka yimid oo soo laabtay oo waddankii aan labaatan sano soddon sano ka hor arag adduunkuna waa arkaa ma garatay niman go'aankooda ayagu leeyihiin dabada aan laga riixayn oo aan la waardiyeynayn oo xor ah oo kitaab oo sunna manhajkooda ku dhisan yahay oo meelwalba iskaga yimid oo rabbaaniyiina oo lacageeda aan siin oo aan khaa'iniin ahayn oo wax ay sheegayaan ka daacad ay tahay waxaad garanaysaa hadday nimankaan iyo imaan ay doonayaanna waa tegi lahaayeen meesha nimankan soomaali horta warba kama hayaan nimankan la keenay labaatan iyo shan sano waxaa aadka aan ula yaabay qaar tifiyada ee mufti ka ahaa ama facebooka mufti ka ahaayo su-aalo badan oo inta la weydiiyey iska iftoon jiraa ku jiray waan aqaanay waxaa ila yaab badnaa midkii yiri wadaad sheekh xasaan la yidhaahdo oo halkaa iska joogo oo aan al-shabaab iyo midna shaqo ku lahayn yidhi hala soo xiro hala dilo marka niman colaadi hayso ayuu shirkan ahaa nimankaa niman diin shaqo kula maayn labadan shirne laba nin oo lasbarbar dhigi kara ma aha mana doonayn inaan isbarbar waa kaafii kala dheeri ikhlaas kuma jirin alla kacabsi kuma jirin sacabis iyo muusig iyo dhansi baa ka jira iyo naagaa ka jiray way isdhex fadhiyaan haddaa usii fiirisid maxamed daahir oo nimanka iyo naaga waa isdhex fadhiyeen naag walba nin shiikhaa ku dheganaa marka dee waxaan garan waaya dee inta dawrka intaa la eeg soomaaliya ku dhacayay in kale labadaa shir boqolkiiba boqol iskuma mateli karo ilaahina isku mid kama dhigin waaya gabagabada baan ku dhownahay shirka waxaa laga soo saaray bayaan sii diyaarsanaa oo daliil cad aanan wadan cabdulaahi cali maxaa kaaga baxay war murtiyeedka shirka fadwadaa laga soo saaray shirkaas waana dhegaysanay waana daawanay waana akrinay si fiican baan ula soconay sababtoo wadankii waa wadankeena waanu ka naxaynay bal waxaan islahaa amay soo saaraan fadwooyin fiican oo ay odhanayaan amxaarada oo ka baxdo soomaaliya heshiiso ururada dagaalsan iyo dowladda gacantaa laisu saaro wax noocaas kale horta aanu ka filay laakiin wixii waxaan ahayn baa in wax loo soo qoray oo hor u qornaa horta loo yeeriyey baad u malaysaa shirkaanna markii hore wuxuu bilcagsi ku ahaa daan yar dib u noqdo waxay kasoo minguriyeen shirkii walaayaadka laga qabtay oo nimanka culummada ahaa ay yimaadeen daacaddana ka ahaa haddaan usoo laabto fatwo kasoo baxday waxa iga yaabiyey waxay ahayd in la yiri niman islaama oo aan khawaarij ahayn in khawaarij lagu tilmaamay waxaan kaloo aad iyo aad ula yaabay oo bayaanka meesha usii dambeysa ay kusii qoreen in ay yidhaahdeen nin gaaloo kitaabka qur-aanka ku gubay meelahaas gaalada ah in laga qabto ayay yidhaahdeen marka wax aan aad ula yaabay oo aan uga naxayn oo kaleeto waxay ahayd inay haween ay ayagu naftirkooda fatwada wax ka soo jeediyeen oo naag waxaan arkayey aad u xanaaqsan oo odhanaysa annaga hana lagu daro majliska culummada soomaalida hana lagu daro gabagaba ahaantii shirkaasi anigu aad baan ula yaabay wax soomaali dana kuma hadlin waxaan islahaa wax soomaalida danay ka hadlayaan in maanta diinta ay ku soo duulaan niman culummo sheeganaya oo qaacidada ay qaateen hadmi diin biismi diin ku burburi diinta magac diin ayaa iga soo baxay alxamdulillah waxaan rajaynayaa shirkaa inuusan najixin cid qaadatana aysan jirin ma garata cabdilaahi xaaji maxaa dhankaada kula yaab badnaa oo shirka ka soo baxay
bayaanka horta wax badanaa ka muuqday oo tiro badan oo iska hor imaanayo macnaha dee waxa iska soo horjeeda ah laakiin hal iyo labo waxaa cajaa'ib waxaa ah in la yidhi macnaha nimankan dhallinyarada waddanka dagaalamaya qofkii la macaamilaahu macnaha waa dembi oo xag ilaahina dembi ay ka tahay xagga biniaadamina dembi ay ka tahay marka waxaan leeyahay su-aalaan isweydiyo waxaan ariniyo haddaynu dembi tahay waddanka gaala saliibiyo sax maxayn kuwan marka ma sharci loo sameeyo oo macnaha ayaga kitaab loo dhiibo walba kuwan loo dhiibo alnihaayo saan hore u sheegnaba hadalkan waxaan wax qoranay ahaayeen sidii u qornaayena loo raacay in la fashilaadna uma baahno hadda in la fashiliyo iyo in macnaha waqti lagu dhumiyo uma baahna saanu ku fashil saanu ku fashilay ku fashilmaba kus ayaga is fashilaba marka sida saaxiibkay sheegana waa sax oo macnaha xujadii hore lagu ogo hadda musalsalada waxaan fiirsaday soo saaro oo macnaha ii sheegay looga hadlaayay macnaha waxyaabaha ee tasaasiirta macnaha ku jirta qofku markuusan naftiisa ku kalsooneen jawaabtiina uu sahin keeni karo fiiri su'aal qofka su'aashii ma keeni karaan su'aashiina ma haayaan hadday ka jawaabaanna macnaha jawaabaan inay ka aamusaana u dhaantay waxaana isleeyahay xujadaas macnaha lagu oogay nimankaas lagu oogay sida saaxiibkay sheegaba arrinta shirkan oo kusoo kusoo aado way tahay midda kalena dee ragga meesha joogaan rag la yaqaan waaye kasoo bilaabo laba kun sagaalkii shirkii lagu qabtay meeshii la dhihi jiray hotel hotelka hotel gurgurta lagu qabtay ilaa soo wad xalaani lagu qabtay kan kulli waxa waaye waa wax isku mid ah wixii waa wax isku mid ah wax hore u socoda ma lahan kulli waa dib u dhac waaye على الأقل لكن أنا وحنا دهاي أنك فكرة إن دهان ورميه هو أنا جوا أنا هو هذا لنا ولا الصومالي والمسلم أصلنا هيا ما كان ما كان شيء محل جيلا وده كشوا محل جيلا لقى ما هالين صوم هالوسا قوي معناها أرنتي ماشي لك أباه نل ما ما ما لقى هالين ورقدم مثل صار صاري وفشلان تاه أصلا صعدوا فشل ما بقى waatawad mahadsantihiin kuwaasina waxa ay ahaayeen cabdulaahi xaaji iyo cabdulaahi cali oo u waramayay idaacadda alfurqaan
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ودهنعو intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم